xaalad abaareed oo ballaaran ayaa ka jirta degmada daarusalaam ee gobolka maroodijex ee somalilan iyo guud ahaanba deegaanada somalilan abaarta ayaa saameysay dadka iyo duunyada ku dhaqan degmada daarusalaam ee gobolka maroodijeex ee somalilan waxaana ay sababtay abaartan in xoolihii ay biyo iyo baadla-aanba u baktiyaan waxaana haatan xaalad quus ah taagan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee ay xoolihii ka dhammaadeen qaar ka mid a waxgaradka iyo maamulka degmada daarusalaam iyo dadkii ay saameysay abaarta ayaa dalbaday in si deg deg ah loo soo caawiyo si loo badbaadiyo dadka u dhimanayo biyo la-aanta waxaan baaqdiraynaa wixii ilaahay hadduu ilaahay yidhaahdo waxaanu baaqdiraynaa intaynaloo soo gurmado oo biyana laga caawiyo arigani wuxuu ahaa saddex tiro iyo riyaba ma garatay wixii meydkiisii waa ka halkaa tuulan haddaad doonto waan kustusi karaa waxa weeyaan waa wankii waa lahdii waa ridii ma garatay arig waad arkaysa waxaa ka nool amba wax har ha ahaato amba naylyar ha ahaato wixii ka noolaa waa kaa markaa dadkaasi xoolihii dhintee intaanay dadku dhiman waxa lala soo gaadho saasana dowladda hay-adaha cid walba faraysna abaartu waa abaar baadiyo biyo toona lama hayo way fool xun tahay ilaahay abaarta hayse maanta biyola'aano keliya u bakteeya hal sano ayay ugu dhadhaweyd oo halkaas sano ay ugu dhadhaweyd weli biyola'aantan maa nana laakiin xoolaha baktigoodii baa batay abaartaasi waa tii kol hore ayaa noogu dambaystay daruur kuma ximin waa di arkaya dhulkayga waa di arkaya baahida noogu badani waa biyo mar nin qofka bilaaninka markay wixiisu xumaado nool nool ku nool baa la yidhaha nool nool ku nool markuu wixiisii xumaado asna waa xumaaday walaalayaal bakti buu dadkani ku jira haddee biyata iyo haddee baad tahayba waxaanu leenahay war ha nala soo ego ha nalaga soo warhayo imaantiga maanta degmadu noo timidna waa ku faraxsannahay xooluhu wax dhintayna way u badan yihin waxa joogaana way taaldaran yihin way liitaan xaaluf waxba kuma yaalaan dhulka marka run la sheega ilaahay laga baqo gaajay ayay taagan yihin dee ilaahay unbaa horta gacan weynoo ummadda wax ku qaban kara laakiin waxaanu leenahay dee wixii gacanahee bini aadanee naloo heli karayo in ummaddaa lala soo gaadho waxyaabaha na haystaa waa wax weyn baa na haystaa oo abaaraha ah iyo beerihiiba si deg dega lanoogu soo gaadho waxa weeye abaartu beera iyo xoolaba way ka siman tahay beeraha qaar bay engegeen liinti xoolana hadalkeedaba daa waar waxaanu leenahay dowladda somalilan oo madaxweynaha ka yimi maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro si deg deg ah waa inuu gurmud deg deg ah dadkan saameynta ka dhalatay abaaraha ka jira deegaanada somalilan ayaa saameysay dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanada miyiga somalilan waxaana haatan xoolihii ay bilaabeen in ay haraad u baktiyaan sida laga soo warinayo deegaanada qaarkood